bismillahi raxmaan raxiim ducooyinka marka ay salaada lagu furfuranaayo ducooyin fara badan ayaa soo arooray ducada koowaad aan ku bilaabaynaa waxa weeye allahuma baacid baynii wa bayna khataayaay kamaa baacadta bayna almashriqi waalmaqrib allahuma naqinii min khataayaay kamaa yunaqa thawbu alabyadu min addanas allahuma agsilnii min khataayaay bilmaai walthalji walbarad allahuma baacid baynii wa bayna khataayaay ilaahayow waxaad kala fogaysaa aniga iyo khata'yadayda gafafkayga labadeeda dhexdooda kala fogee kamaa baacadta bayna almashriqi waalmaqrib sidaad u kala fogaysay ilaahayow bari iyo galbeed qorax kasoo baxyo qoraxu dhac sidaad u kala fogaysay ilaahayow noo kala fogee aniga iyo dembigayga allahuma naqinii min khataayaay kamaa yunaqa thawbu labyadu min addanas ilaahayow waxaad dhaqdaa gafafkayga dhaq sida loo dhaqo kamaa yunaqa thawbu labyad sida loo dhaqo dharka cad marada cad sida loo dhaqo ee looga dhaqo min addanasi wasakda iyo usiga sida looga dhaqo oo kale ilaahayow iiga dhaq dembigii allaahuma aksilnii min khataayaay ilaahayow waxaad ku maydhaa dembiyadayda waxaad ku maydhaa bilmaa'i biyo ku maydh wathalji qabow ku maydh walbardi iyo baraf intaaba ku maydh oo waa maxay sababtu sababtu waxa weeye dembiyadu de waa naar huraysa markaad naartaa huraysa waxaad ilaahayow igaga damisaa biyo baraf iyo qabow igaga dami baad akhrisanaysaa ku ducaysanaysaa salaada aad ku furfuranaysaa intaanad bilaabin ducada labaad waxa weeye subxaanaka allahuma wabixamdik watabaaraka smuka watacaala jaduk walaa ilaaha hayruk subxaanak ilaahayo xumaan iyo nuqsaan oo dhan waad ka dheer tahay oo waad ka hufan tahay oo xumaanta iyo nuqsaanta uu ilaahay ka dheer yahay waxa weeye in aad u nisbaysid oo gaalada u nisbaysa sida kuwa kristanka ee dhahaa ilaahay wiil buu leeyahay ama ilaahay saddex ilaah weeyaan kuwaasoo dhan waxaad leedahay ilaahayo waxay sheegayaan waxba kama jiraan xumaantaa ilaahayo ma geydid oo beri ayaad ka tahay oo waad ka sarraysaa marka waad nasahaynaa waxaan leenahay subxaanak ilaahayow adiga ayaa xumaan oo dhan ka nasahan allaahuma wabixamdika ilaahayow waxaan ku laadhayaa nasahnaanta aan kaa nasahay aan kaa dheerayo xumaan iyo nuqsaanba mahaddaada ayaan ku daraya aan ku laadhayaa watabaaraka smuk waxaa kaloo baraka batay magacaaga oo magaca allah yaa ka baraka badan dunida waxa ku nool makhluuqaadkao dhan ilaahay magaciisa ayay wax ku baryayaan ilaahayna wuu ku siinaya wa tacaalaa jadduk rabbiyo waxaa weynaaday awooddaada iyo saldanadaada ayaa weyn walaa ilaaha hayruka rabbiyow ilaah adiga aan ahayn oo xaq lagu caabudaana ma jiro rabbiyo ducada saddexaad ee la akhrinayo inta ayna salaada bilaabin ee aan ku furfurayno salaada waxa weeye ducadan kale oo aada u macaan wajahtu wajhiya liladii fatara asamaawaati waalard xaniifan wamaa ana min almushrikiin ina salaatii wanusukii wamaxyaaya wamamaatii lilahi رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي الذنوب جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وأهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك ما شاء الله دعاء محاكم معان وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض وحن وجهي وجهي الذي كي فطر السماوات والأرض ee abuuray samaawaadka iyo dhulka rabbigii abuurayban wejigayga wejihey xaniifan anigoo ka iilan shirkinimo iyo gaalnimo ka iilan oo kasoo leexday gaalnimo iyo shirki kasoo leexday oo ku leexday islaamnimo iyo diinta dhabta ah ee xaqa ah kusoo leexday ayaan ku wajahayaa rabbigaygaas wamaa ana min almushrikiin aniguna kama mid ihi kuwa mushrikiinta ah gaalada wax shuraako la yeela ama wehella u yeela ilaahay ilaahay anigu kuwaa kama mid ihi waa sida kiristanka dhahaa ilaahay waa trinity ama waa saddexoole waa taaluud kuwaa ilaahayo kama mid ihin ama mushrikiinta kale ee hunduuska ee ilaahay sanamyada la caabuda ilaahay kuwaana kama mid ihi ina salaatii ilaahayow salaadayda wa nusukii iyo gowracaygu wa maxyaaya iyo noloshaydu wa mamaatii iyo geeridaydu lilaahi rabbialcaalamiin waxaa iskale hun oo ay u sugnaatay rabbiga caalamiinta ilaaha ah ee rabbiga caalamiinta ee barbaariya waxa caalamka ku nool oo dhan rabbigaa ayay u sugnaatay laa shariika lahu wehel male cidna ma weheliso shariikna male wabidaalika umirtu sidaasaana la ifaray wa ana min almuslimiin aniguna muslimiinta ayaan ka mid ahay yaa salaam bal ducadaasi u macaantahay fiirsada walaalayaal allaahuma anta almalik ilaahayow waxaad adigu tahay boqor laa ilaaha ilaa anta ilaah xaq lagu caabudaana ma jiro adiga mooyaane anta rabbii adigu rabbigay baa tahay kii i barbaariyey baad waana cabduk aniguna addoonkaagii baan ahay dalamtu nafsii naftayda ayaan dulmiyey oo aan ku gardaro wactaraftu bidembi dembigaygana waan qirtay fakfir lii dunuubi jamiica ilaahayow ii dembi dhaaf dhammaan dembiyadeydoo dhan dhaaf innahu laa yakfiru dunuuba ilaa ant maad sababtuna waxa weeye ilaahayow cid dembi dhaaftaa ma jirto adiga mooyaane wa ahdinii ilaahow waxaad igu hanuunisaa biaxsani alakhlaaq akhlaaqda iyo eedaabtata ugu wanaagsan igu hanuuni laa yahdii liaxsaniha ilaa ant cidina kuma hanuuniso akhlaaqda wanaagsan adiga mooyaane wasrif canii sayi'aha akhlaaqda iyo edabta xunna ilaahow iga leexi oo iga fogee laa yasrifu canii sayi'aha ilaa anta sababtoo ah cid iga leexinaysa akhlaaqda iyo edabta xun ma jirto adiga mooyaane labayka rabbiyo waan ku ajiibay wa sacdayka waan kugu liibaanay oo waan kugu barwaaqoobay waalkhayru kulluhu biyaday khayrka iyo wanaaguna dhammaantii wuxuu ku jiraa gacantaada washaru laysa bi ilayk sharka iyo xumaantuna xaggaaga kamay ahaanin anaa bik wa ilayk aniguna adiga ayaan ahay oo xaggaaga ayaan ka imin oo anigu aan jirin ayadii abuurtay adigana waan ku laaban doonaa markaan dhinto tabaarakta waad baraka badan tahay wa tacaalayta waanad weyn tahay astakfiruka waan kuu dembidhaaf weydiisanayaa oo dembidhaaf ayaan ku weydiisanayaa wa atuubu ilayk waanan kuusoo noqonayaa iyo towbad ayaan ku weydiisanayaa rabbiyow ducooyinka kale ee soo arooray waxa weeye اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم إله يوم رب جبريل رب ملك الجبريل وربي برباري جبريل وملك الجبريل وميكائيل يا ملك ملك ميكائيل وإسرافيل يا ملك إسرافيل فاطر السماوات والأرض ربي سمدا أبوري يدلك أبوري عالم الغيب الله أقوح غيبك أه أما وحيا لها مقنو والشهادة أما وحا موقضأو أنت تحكم ربي adigu waxaad ku xukuntaa bayna cibaadika addoommadaada dhexdooda waxaad ku xukuntaa fii maa kaanuu fiihi yakhtalifuuna waxay isku hayaane isku khilaafaan adiga ayaa u kala xukuma ihdinii igu hanuuni rabbiyow lima khtulifa fiihi min alxaqi waxaa laysku khilaafo waxaad igaga hanuunisaa xaqa igaga hanuuni biidnika idankaaga iyo ogolaanshahaaga igu hanuuni rabbiyow innaka tahdii adigu dhab ahaantii adiga ayaa hanuuniya man tashaau cidda doontid baad hanuunaysaa ilaa siraatin mustaqiim wadda toosan iyo jidka toosan ee saxda ah adiga ayuunbaa dadka ku hanuuniya ducada kale ee furfurashada salaada waxaa ka mid ah inaad takbiirtan samaysid allahu akbar kabiira allahu akbar kabiira allahu akbar kabiira walxamdu lilahi kathiira walxamdu lilahi kathiira walxamdu lilahi kathiira وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه الله أكبر كبير إلهي بوين وينان شأيو إب وين إلهي بهدنا وين أو وين وإلهي بوين أو وين والحمد لله كثيرا ما هدنا إلهي بأسقناتي يدو بدن حال أي تهي مدفر بدن وحي أسقناتي إلهي سدح جار بد أخرنسا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إله سبحان الله إلهي بحماني النقصان بكنك سهن بكرة حلق بكرة وحلوي قلن كهوري وأصيلا يقلن كتنباب إلهي بحمان إيا النقصان بكنك سهن يدانا سدح جار أيدك علالينيسا أعوذ بالله إلهي وحان كما قنقلي من الشيطان الرجيم شيطان كلا فوقي يا إبليس يا عوانتي سيعد عاويس شياطين تأهبن إلهي كما قنقلي ووحان ka magan gelaya min nafkihi afuufkiisa war shaydaanku waxuu dadka ku afuufayo afuufkiisa ayaan ilaahu kaa magangelaya wa nafdihi waxyaalahu ku tufaayo ayaan kaa magangelaya wa hamsihi iyo waxyaalaha xanshaashaqiisa waswaasinta laabtaada uu waswaasinayo dhammaanteed rabbiga weyne waaxidka ahow waan kaa magangelayaa ducada kale soo aroortay waxaa weeye ducadan اللهم لك الحمد إله يوم هد أدق أيكو سونات أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن أدق حتى النور كسماوات كإيا دول كإيا وحي أدح يبا أدق النور أداء النور أه ولك الحمد أدق أيا مهدنا إسكالة أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن أدق أيا أحكي تاقي سماوات كإيا دول كإيا وحي أدح يبا ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن مهدنا أدق ayay kuu sugnaatay adiguna waxaa tahay rabbiga barbaariyey waxa samaawaadka iyo dhulka iyo waxa u dhexeeyaba ku jira walaka alxamdu mahadduna adiga ayay kuu sugnaatay laka mulku samaawaati waalardi waman fiihinna waxaana kuu sugnaaday mulkiga iyo hantida samaawaadka iyo dhulka iyo waxa u dhexeeyaba walaka alxamdu waxaa kaloo mahadduna adiga ayay kuu sugnaatay rabbiyow anta meliku samaawaati waalardi waxaa tahay boqorka samaawaadka iyo dhulkaba walaka alxamdu mahad haddana adiga ayay kuu sugnaatay dhammaanteed anta alxaq ilaahayow adigu xaq baad wa wacduka xaq yaboohaaguna xaq weeye wa qowluka xaq hadalkaagiyo weedhaaduna xaq weeye wa liqaa'uka xaq la kulankaaguna xaq weeye waljannatu xaq jannaduna xaq weeye wannaaru xaq naartuna xaq weeye wanabiyuuna xaqun nebiyadii oo dhanna waa xaq yaguna wa muxamedun sala allahu calayhi wasalama xaq muxamedna naxariisiya nabadgelyo korkiisa ha aatay isaguna xaq weeye waasaacatu xaqun saacadda qiyaamana xaq weeye allaahuma laka aslamtu ilaahayow adiga ayaan isu kaa dhiibay adiga ayaan kuu hoggaansamay wacalayka tawakaltu adiga ayaan ku tala saartay wabika aamantu adiga ayaan ku rumeeyon ku iaaminay وإليك أنبت أديغا أيان حقاغا أصولابتي وبك خاصمت أديغا دراتا أيان أدودي وإليك حاكمت حقاغا أيان أصحكم دونتي فاغفر لي ما قدمت إيدن بداف وحي أن هور مرصدي وما أخرت يوحان تب مرصدي وما أسررت وحي أن قرصدي وما أعلنت وحي أن موجستي أنت المقدم أدو ربي وحتيك وحور مريغا وأنت الم المؤخر ربي وحات يدوك وحدب أدغ لا إله إلا أنت إلى حقك عابدنا مجر أدغ موياني أنت إلهي أدو حاته إلهي لا إله إلا أنت إلى حقك عابدنا مجر ducooyinkaas oo dhan ayaad ku furfuranaysaa wada macaan ee runtii qalbiga qaboojinaya rabbina ka farxinaya ducooyinkaas ducooyinka furfurashada salaada weeye ee lagu istiftaaxo salaada intaan la bilaabin aad ku akhrinaysid